بسم الله الحمد لله الثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رب علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا ودرسي أفرتن يا أفراد كتابك الياقوت النفيس النفقة نفقدي بباب كان كهلياه waa nafaqaadkii la bixinayay iyo biilkii weeyaan annafaqatu nafaqadu luqatan xagga luqada ma'kuudatun waxaa laga soo qaaday laga soo qaatay min alinfaaqi baa laga soo qaaday infaaq oo bixina wa huwa infaaqu alikhraaju waaba bixin isagaa kuu sheegay wa sharcan xagga sharcigana nafaqo waxaa la yidhaahdaa dacaamun dacaam dacaamkaasoo waajibun waajibay lisawjatin xaas u waajibay zawju aw khaadimihaa zawjada khaadimkeedii u shaqaynayay calaa zawjin ninkii qabayna ugu waajibay zawjkii qabay ow amase waa dacaam waajibadoo liaslin asal u waajibay asal waa asalka wax dhalay aabba iyo hooyo iyo awowe iyo ayeeye iyo calaa farci naboona ugu dul waajibay farci isaga ka farcamay asalkaas farci ka farcamay inay biilaan asalkoodii ow amase lifarcin farac buu u waajibayaa dacaamkaani oo farciibaa u waajibayaa calaa aslin asalkiibuuna ugu waajibayaa ay ka soo farcameen oo aabbiya hooyo iyo kuwii kasii shisheeyey ow amase limamluukin mid la leeyahay buu dacaamkan u waajibayaa mid la leeyahay la milkisan yahay calaa maalikin buuna ugu waajibayaa kii lahaa mamluuk mid la leeyahay oo calaa maalikin kii lahaa buu ugu dul waajibaysa marka waxa weeyaan mar dadkii farac ahayoo la dhalay baa waxay waajib ku ah asalkii dhalay inay nafaqeeyaan marna asalka wax dhalayoo waalidka laftiisaa lagu leeyahay inay faracoodii bil wax siiyaan oo koriyaan oo nafaqeeyaan marna waxa weeye zawjkii baa lagu leeyahayoo zawjadiisii iyo khaadimkeedii baa ku leh marna waxa weeye mamluuk mid la leeyahayoo la milkisan yahay sida addoommadii oo kale baa mamluuku addoon keliya maaha addoommada iyo xoolaha xoolaha waa la leeyahay geel ari loo dameero fardo kullu waa mamluuk waa wax la leeyahay baa nafaqada in la nooleeyo la biilo oo la nafaqeeyo waajib noqonaysaa calaa maalikin ciddile baan laga rabaa xoolaha inay calfiyaan inay biyaha siiyaan inay rarka in intay qaadi karaan keliya ku raraan wakaa ayb asbaabu wujuubi nafaqati nafaqada wujuubkeeda asbaabteeda asbaabta keenaysa waa saddex asbaabu wujuubi nafaqati alaaatun waa saddex nikaaxun waa nikaax waa nikaax wuxuu keenaya nafaqo in laysku yeesho waa guur baa dhacay wa qaraabatun qaraabanimo dadkii isdhalay weeye asal iyo farac wa milkun iyo milki waa lahaansho weeye ama dad baa la leeyahy oo addoommo weeye ama duunyaa la leeyahy xayawaan baa la leeyahy saddexdaas bay kuu noqotay iyaduna ayb annafaqatu lwaajibatu nafaqada waajibtay binikaaxi nikaaxa xabad xabad ba usoo qaadaya marka annafaqatu lwaajibatu nafaqada waajibtay binikaaxi bisababi nikaaxi lizawjatina u waajibtay zawjadii almumakinati makanisay nafteeda u ogolaatay ninkeeda cala zawji zawjka dushiisana yaa ugu sugnaatay zawjkii almuusiri tanaadka ahayoo bixin karay muddaani waa laba mud oo lahaa iyadoo ahaatay kitaabku wuxuu ka hadlayaa raggu waa saddex nooc mid hodan ah mid dhexdhexaad ah iyo mid faqiir ah hadday ragga noocaasa xaasas leeyihiin oo faqiirku xaas leeyahay oo midka dhexdhexaadkaa xaas leeyahay oo midka hodankaa xaas leeyahay ninba muxuu bixinayaa reer wax wada karsanaya oo isla joogana maahee waa gabadhu wixii u waajibtay baa miiska loo saarayaa koombadeeda raashinkaa labadeeda koomboo raashinkaa waxeedii baa loo soo guntayaa ee halkaa loo saarayaa ee sidaan sii maaragtay sii dhaqan wanaagayo dadka soomaalida iyo dadka xaasaska iyo nimanka isqabayay wixii maaragtay iskugu dhex jiraan maahe waa qof wixii garaamkay lahayd halkaa loo saarayo haddaba haddii ninku hodan yahay gabadhuna shuruuddii laga helay oo zawjo ay tahay oo nafteeda ninkii makaanisay hadday u sheegtay inay diyaar u tahay ama isagii warqad loogu diray ama uu ogyahay waa la mid nafaqadaas ay ku leedahay xagga raashinka waa laba mud oo cunnada meesha laga cuno quutulqaalibkeeda waaye ayib cunnadaasaa la siinaya waa midho xubuuba laba mud oo raashin aan suus iyo xumaan lahayn waxaana kole ninka laga rabaa shiididdii makiinaddii iyo magaranaysaa kimis wixii wax kasta oo kimisayntii ma garanaysaa shiididdii ma garanaysaa qooskii waaye kharashka macnaha shiididda iyo kharashka qasidda burka iyo kharashka kimista ee dubidda la dubayo waxaasoo dhan baa ninkii laga rabaa ayib wixii wax lagu dhaqayey wixii wax lagu xaaqayey wixii wax lagu cunayey wixii wax lagu shubanayey ya waxyaalahaasoo dhan baa imaanaya meesha wahuluun wamuddun waa hal mud iyo wahuluun hulu likhaadimiha gabadhaas gabar loo shaqeeya hadday tahay iyadoo kale oo shaqaalaa u jooga oo gabdhaha la midkaa loo khidmeeyo hal mud iyo mud mud saddex meelood loo dhigay meeshii baa khaadimka la siinaya wa cala almutawasidi ninka dhexdhexaadka ah xaaskiisa wuxuu siinayaa muddun waa mud iyo wa nisfun oo lahaa iyadoo ahaaday hal mud iyo mud barki wa muddun hal mud keliya oo likhaadimiha shaqaalaheeda u ahaaday khaadimkeeda wa cala almucsiri ninka caydhaah iyo waman qof bihi isaga riqun addoonnimo ku sugan tahay addoonnimaa ku sugan waaye muddun waa hal mud oo lahaa iyada u ahaaday hal koonbuu keenin iyo wa muddun hal mud oo likhaadimihaa khaadimkeeda u ahaaday intaas buu keenaya marka arrintaas saasay ku soconaysa waaye waxaa kaloo meeshaa ku jira ninkii haddii uu ka cayroobo biilkii bixin waayo waa cayr maba haysto saddex maalmood baa la sugaya saddex maalmood kabaal haddii waxba la waayo dadkii dilaa nolol bay rabaane gabadhii fasakh baa u bannaanaanaya shuruud baana jidhaa iskana fasakhan maysaa xaakimkan baa fasakhi kara iyadoo gurigeeda aan ka baxayn oo mudiico ahayn oo ogolayd oo haddii ay maaragtay noloshii la waado markaasaa fasakhu imaan karayaa ninkuna cayroobo ama ha maqnaado ama ha joogo shuruudo kalena waa jiraan wax allaale wixii daawo iyo baaritaan iyo caafimaad iyo kadaafulaan a'immadu waxay leeyihiin ninka laguma laha ninka laguma laha laakiin sida wanaagsan waxa weeyaan in iyadana uu waxa weeye bixiyo maadaama waxyaalo ka fudud ba la yidhi ninku ha bixiyo deetanna inuu bixiyo macnaha waaye taasina wataa waxaa kaloo halkaa ku jira haddii la yidhi macnaha qaxwihii iyo shaahii iyo kadaafilo waxyaala iska sahsaalan dee jirka caafimaadkiisa arrin weyn ah laakiin fuqahada iyo aimada afarta ah madaahibtiisu ay u badan yihiin waxay dhahaan waxyaalaha dawooyinka iyo nidaamyada la xiriira waxyaalaha isaga dushiisa laasimka ku noqday ma aha dee sida fiicanna waa ujeedaa iyo bixinteeda iyo inay de waxay qofka noloshiisii iyo caafimaadkiisii ee ka qayb qaadanaya wey maa yejibu lilmuctadati midda ciddada tirsanaysa waxa u waajibay yejibu waxaa u waajibay lilmuctadati midda muctadada ee ciddada tirsanaysa alrajciyati ee rajciyada ah rajciya waa barate waa gabaraan dalqadihii la dhammayn halba ama lagu furay ama labaa lagu furo cidday ku jidhaa maxay leedahay gabadhaa waxaa u waajibay kow iyo walbaa-ini gabar baa-intay oo dalqadaheeda dhammaadeen alxaamili laakiin uur leh xaamilo ah xaamilo ah waayo uurkan kuma ay lehee n- waxa weeyaan uurka sababtiisa bay ku yeelatay biilkan waxa soo socda ee uurku ma leh waxaa gabadhaa u waajibay maa yejibu wixii u waajibi jiray lizawjati xaasla qabo caadiga gurigeeda joogto gurigeeda midda joogta waxay lahayd mar hadday rajciyo tahay waa ka zawjati midaana uur bay leedahay waaye raashinka hadda lasoo sheegay gabarh xaasoo la biilayo wixii la siin jiray oo kale unbay leedahay iyaduna walilbaa-ini midda baa-intay alxaa'ili ee gorma golmarantaada aan uur lahayn waa baa-ino dalqadii waa dhammaadeen uurna ma leh iyo walmutawafaa canhaa zawjaha midka ninkeedii laga oofsaday walow xaamilan hadday doonto uur baa ha ahaatee assugnaa askun guri keliya u waajibay faqad guri ay ku ciddo tirsato wey guri ay ku ciddo tirsato keliya gabadha xaa'iladaa golmarantaa uur ma leh dalqadaheeda waa dhammaadeen waa la furay iyo mid ninkeedii dhintay hadday doonto uur hala ahaato uurkii waxba ku heli maysa laanna uurka ninkii wax looga qaadi lahaa waaba dhintay waxba laguma leh ninkii waaba dhintay marka gabadhaasna askunku waxa weeye askunaa waa askunku waxa weeyaan waa gurigii weeye meesha askuni lahayd taa unbay yeelanaysaa ilaa ay ciddadeeda waa inay dhammaysato gabadha iyadaa sidaas hawsheedu noqonaysaa ayib waxaa soo haray waayo waxa weeyaan waa inay guriga ku ciddo tirsato annafaqatu lwaajibatu nafaqada waajibtay bilqaraabati qaraabanimo darteed annafaqatu lwaajibatu nafaqada waajibtay bilqaraabati alkifaayatu weeye kifaayada inta ku filan oo waaye calal asli bayna ahaata kii asalka ahaa qofkii asalka ahaa waalidka ahaa almuusira hodanka ahaa ee hodanka ku ahaa bilfaadili wax ka dheeraada can ma-uunati isaga kharashkiisa iyo biilkiisa iyo wa ma-uunati zawjati xaaskiisa kharashkeeda waxa weeyaan horta nafaqadan qaraabadu waa kifaayo gabadhaan hadda xaaska iyada waxeedu garaam go-an bay ahayd qofkan qaraabada waa inta ku filan inta ku filan baa la siinayaa qofka qaraabada ah ee koombooyin ma aha yaa lagu leeyahay calal asli almuusiri waa muusir ah tanaad ah heli kara bilfaadili waxa weeye wixii ka dheeraada can ma-uunati wa ma-uunati zawjati habeeniya maalin wixii ka badan mar haddoo haysto bes weeye yaana iska loo la siinayaa asalkii bay ku waajibtay lilfarci bay u waajibtay faracii ka farcamay asalka faracii alfaaqidi waayey muxuu waayey lilkifaayati kifaayo ku filan faracii alcaajizi ka cajisay can iktisaabihaa nafaqada kasbashadeeda qofkan waalidkaayo asalkaa biilkan baa laga rabaa biilkana waxaa iska leh lilfarci faracaasi waa farci asalka ka farcamo alcaajiza ka tabargabay can iktisaabiha nafaqadiisa inuu kasbado shaqayso dadow dhalay oo aan shaqaysan karin mar hadday joogaan kii asalka ahaayoo dhalay aabbe iyo hooyo iyo adeer iyo awow dee hooyadu xataa waa soo gashaa laakiin markii aabbe wax waayay soo gashaa iyaduna waxhaysato yaa marka ilmahan faraca waa maxay waa ilmo yar waa mid waalan waa mid xanuunsan waa mid boos ah yaa waxaasoo dhan baa ka mid ah waa inuu dadkaas isagaa lagu leeyahy waalidkaa lagu leeyahy faracii baa leh waalidkaa bixinaya asalkaa bixinaya wa calal farci faraca dushiisay waajib ku tahay inay biilkan bixiyaan faracii almuusira hodanka ahaa bimaa kii dukira lasoo sheegay hadda xoolihii lasoo sheegay oo ka faadilka ah can ma-uunati wa ma-uunati zawjati hadduu mar hayso faracu waa inuu bixiyo yuu siinayaa lil asli asalkii alfaaqidiisna waayey lilkifaayati kifaayo ku filan asalkii dhashay baan haysan waxba wain qadara asalku haba awoodo cala iktisaabiha shaqaysigeeda aabbihiis afartan jira jooga ama soddon jira faraciisuna ilmihiis waxbuu haystaa wiil iyo gabarkow doona ha noqdo ilmihii waxbuu haystaa mar haddaan waalidku haysan ilmuhu waa inuu waalidka biilo wain wain qadara cala iktisaab hadduu doona ha shaqaysan karo maashaqaysati la dhihi mayo waalidka laakiin ilmaha maashaqaysati baa la dhahayaa ha laakiin waalidka ismar hadduusan wixii haysan waa la biilayaa waa la siinayaa ilaa wasaaxibhumaa fi dunyaa macruufa labada waalid adduunka si macruufa kula saaxiib baa layidhi saaxiib wanaag lagula saaxiiba ka mid maaha in la yidhaahdo maa shaqaysid iyo maa shaqada qabati mar haddaa adigu wixii haysid faraciina aad tahay bes waa la siinaya ayib hadday kulmaan wiil iyo aabbe wiilkiisiibaa halkan jooga waxba ma hayso aabbihiisna waa joogaa midna wax ma hayso labadoodana mid keliya wax siin karaa qof baa halkan jooga wiilow dhaloo baahan iyo aabbihii oo baahan waxuu hayana labadooda kuma wada filna ma wada biili karo kee la hormarinaya culimmadu waxay dhaheen wiilka ha la hormarsho ilaa wiilku waa juz isaga ka soo go-ay welidaabaa dadkii xukamad ahaa qeyb ka mid ah waxaa la yidhi maxaan caruurtayada u jecelnahay iyaguna isan noo jeclayn annaga caruurtayada waa jecelnahay ilmahaa dhasha waa jecesha isaguna inuusan ku jeclaan baa dhacda maxay tah sidaan u ama sidaan u jecelnahoo kale ilmuhu uma jecla waalidka war maxaa jira marka wuxuu yidhi liannahum juzun mina carruurta annaga waxaan u jecelnahay waa xubin naga soo go'day waa jirkaadi qayb ka mid ah walasnaa juzan minhum laakiin annaga waalidkaa yaa walasnaa juzan minhum annagu ma nihin juz iyagii ka mid ah iyagaa juz naga mid ah markaas waalidku aad bu ilmihii u jecelyihi waaye laakiin annagu juz iyagiiya ma nihin waay juzan minhum iyagu waa juz annaga naga mid ah ilmuha waa juz annaga waalidkaa naga mid ah laakiin annaga waalidka juz iyagii ka mida ma nihin waay marka cunada hadde markii la cunaya lafteeda horta waxuu kaloo sheegay masalo kaloo muhiima wuxuu yidhi qofku biilkan ee faqada naftiisuu ka bilaabayaa xaaskiisuu ku xijinayaa khaadimkeeduu ku xijinayaa wiilkiisa yarbuu ku xijinayaa hooyadiibuu ku xijinayaa aabbihiibuu ku xijinayaa sidaasuu wadayaa meeshaan hooyada iyo aabbaha hooyadaa la horbiilayaa laakiin fidro markii la bixinayo haddaysan ku wada filnayn aabbaha fidrada laga horbixinayaa aabbaha lagu hormariyaa taas tan nafaqadana hooyadaa u baahi badan hooyadaa lagu hormariyaa waaye waa haddaysan wixii ku filnayn hadday ku wada filan yihiin waaba wada bixinayaa moogta aabbo faqiira halkan jooga wiil iyo gabarow dhalaa jooga labaduba xoola haystaan kee bixinaya biilka haddii wiilka iyo gabadhu bixinayaan see u qaybsanayaan labaduba horta waa inay bixiyaan biilka laakiin bisababil irti bixasbil irti bixasabil irti say dhaxalka u kala lahaayeen wiilku laba qori soo ma ahayn laba jibaar ha baxsho gabadhuna meel ha bixiso waaye maqiil baa wuxuu leeyahay si siman ha u bixiyeen ha kala barteen wa huwa daciif waana laga xoog badan yahay ayib culimmada qaar baa lamada wiilko waxoo dhan wiilka ha bixiyo masaladaasna halkaasaa la dhigay waxaa soo hadhay dheregta in la iska badiyo ma fiicna dheregta badan waa xunta qofka waxun gaajada ka biiyo dhabarkiisa oogo oo toosiyo oo ladoon qofka wax cunin oo isku soo dhacayaa ha isticmaal hadduu kolle cunnada sii wadayo saddex meelood meel cunnada ha ku rido saddex meelood meel sharaabka ha ku rido saddex meelood meelna hawo qaadashadiisa ha ka dhigto iyo ogsajiinkiisa dhib oo dhan waxay ka timaadaa idkhaalu dacaami cala dacaami cunno cunno laga dulgeshay cunno cunno la dul saaro macnaha la wada cuno laiska dulgeeyey tii hore qofkii uu ka cokan yahay weliba xalaal in caloosha laga buuxsho iska daa xaaraane xa- in qofku markasta xalaal caloosha ka- iska wafiifo waa laga fiican yahay xanuuno badanna waa ka dhashaan ninkii caraabiga muxuu yidhi naxnu qowmun laa naakulu xataa najuuc annagu dad waxaan aan waxba cunin ilaa aan ka gaajoonno Ha, reer miyiga iyo dadka aada u yaqaana xikmadtaas waydaa akalnaa laa nashba xataa hadhow markaan wax cunaynana iskama badino aada ugama dheragno Ha, waa inaadan aada iskugu dhibaatayn dad waxaa jira maanta wixii lahor keenaba dee ilaahay ku daaca qurmaanan ka kacayn oo ku daalaan oo khatar weeye waa inuu qofku go-aan leeyahay iska dayn karo annafaqatu lwaajibatu nafaqada waajibtay bilmilki lahaanshaha addoomma leedahay ama xoola aa leedahay xoolo xurmo leh waxa weeyaan waa inuu waraabiyo waa inuu cunno siiyo waa inuusan dhibin waa inuusan waxaysan qaadi karin ku kallifin waaye dee naxariista islaamnimadu waxay na amarday afar iyo toban qarni ka hor waaye intaan jamciyadahan iyo waxaan le xayawaanka iyo xoolaha iyo kadaa fulaan iyo waxaas la dhaqaaleeya ku haya imaan baa diinteennu inees- inoo sii sheegtay wax kastoo beer qoyan leh ajri laga helayo nabigeena inoo sheegay calayhi salatu wasalaam iyo haweeney inay naarta ku gashay xabad bisado ay xidhay cunnana aysan siin aynan sii dayn marka raxmaddii bay ka tagtay soo ma sida diinteennu raxmadda inoo amraysa arag xayawaan xurmada oo dhan waa saa laakiin xayawaanka aan xurmada lahayn safiinaha ku baratay soo lix maahayn taariku salaad zaani muxsana murtadkii gaalkii xar- kaafirkii xarbigaha khinziirkii een, waka waxaa jira kuwo kaloo fawaasiq la yidhaahdo shan xayawaana oo faasi- fawaasiq la yidhaahdo meeshii lagu arko waa lagu dilaa eyga boqonogoyska iyo bahashan daftada ah tukaha dabaqalooca jiirka iyo meeshii lagu arkaba in lagu dilaa fiican kuwaas waa dhib badan yihin marka wuxuu yidhi fakayfa bil een, wuxuu yidhi xayawaankaas dhibaatada ay geystaan hadda la yidhi meeshii lagu arkaba ha lagu dilo waa xayawaan dhibaatadiisu kooban tahay ka waran mid faasiqa oo binu aadam ah xayawaanka kan faasiqa ah hala dilaa layidhi shan faasiq oo xayawaanka ah binu aadamkan faasiqa ah oo dhibtiisu bulshada oo dhan gaarayso bal ka war waan ummadda laga qabanay markaa dadka intaa baabi'inaya oo dhibaataynaya oo kadaa filan ku samaynaya waaye bahalladan baaba la yidhi yaan la deyni kuwaas waa in um- dadka maamulka iyo awoodda leh ay ka qabtaan waaye ummadda maa yejibu waxa u waajibay liman eh, qofka wajabat lahu nafaqatu nafaqadu ay u waajibtay qofkii la yidhi biil baa u waajibay wixii kaloo u waajibay baa halkan laga sheegaya yejibu waxaa waajibay liman qof wajabat lahu ay u waajibtay annafaqatu nafaqadu ay u waajibtay qofkii nafaqo u waajibtay aludmu iidaamna waa waa u waajibaysaa marka bariis qallalan la keenayo iidaankiina soo raacay suga sugadiis walkiswatu aradbixiina way leedahay aradbixi qofka gabar keliya maaha cid kastoo nafaqo u waajibta aradbixiina waa imaanas waa imaanaya wasugnaa askunki iyo wa tawaabicuhaa wixii raacayey tawaabic wixii raacayey weye waxaasoo dhan baa la rabaa iidaankii hilib hilibkii marmar la qaa- la soo qaadanayay arad bixii shay gabadhu ku fadhiisato shay ay ku seexato waxa weeye shay ay huwato dhaxanta waa waa alaabta cunnada lagu gurto iyo sharaabka iyo alaabta wax lagu kariyo alaabta maarata gurigii alaabta wax lagu nadiifiyo waaye waxyaalahaasoo dhan baa imaanaya marka subag iyo saliid wixii la doonaa hal helo waxyaalaha inta badan wax lagu iidaanto weeye faynuuskii la daaran lahaa hameenka gelinka hore iyo gelinka dambe waa la hurdaa qaxwihii iyo waxaasoo dhan baa la rabaa in la keeno meesha ayib wuxuu yidhi arrimahaasoo dhan baa meesha imaanaya kaanuu yactaaduuna laxma min aljumca ila aljumca jumco kale aa jumca bay hilibka caado dadku u ahaa waaye wakashaahi waqal- walqahwa shaahii iyo qaxwihii iyo waxaasoo dhan kitaabku waa ka hadlaya alxadaana waxa la yidhahdo wey xadaana hadda meelaha baa lagu qorto dad baa ku shaqaysa xadaanada ilmaha xadaana ku jiraa iyo xadaanaa la geeyey iyo waa meesha lagu tarbiyeeyo lagu dhaqaaleeyo lagu hayo baa xadaanadii alxadaanatu luqatan addammu baa la yidhahda dumid wa sharcanna xifdu man qof xafididii baa la yidhahdaa laa yastaqilu biumuurihi arrimihiisa aan u madax bannaanaan karin waa ilmo yara mid waalan ee qof noocaas oo kalea iyo wa tarbiyatu kaa tarbiyeyntiis bimaa lagu tarbiya yuslixuhu isaga islaaxinaya wixii wanaajinaya een, jirkiisa inuu qubayso inuu dharka nadiifsado inuu saliid marsado inuu indha kuusho in waaye een, waxyaalahaasoo dhan xadaana layidha man qof man midka tahbutu lahu lxadaanatu xadaanadu u sugnaanayso tahbutu lxadaanatu xadaanadu waxay u sugnaataa linnisaa'i dumarka iyo warijaali ragga labadaba waxbay xadaanayn karaan oo xanaanayn karaan oo tarbiyeyn karaan oo kobcin karaan wa tuqadamu lummu hooyadaa la hormarinaya weyn calad haba sarrayso calal abi aabbahana laga hormarinaya rag iyo dumar baa isku yimid hooyadaa la hormarinaya aabbaha iyadaa laga hormarinaya waa in calaa aabbuhu haba sarreeya hadduu rabo hooyadu haba sarreysa waa maxay hooyadaan tii dhashay tii dhashay waa kaas oo waarihaada ilaa an yumayiza ilaa uu wax ka kala garanayo almaxduunu ilmaha la xadaanaynayo oo waa maxay ilmuhu ilaa uu wax kala- kala garasho ka gaarayo goormuu xadaana qofku ilmuhu wax kala garasho gaari markuu keligii wax cuni karo markuu keligii wax cabbi karo markuu keligii seexan karo markuu kuli- keligiis istaji- istijaysan karo markaa weeyaan mar haddii caqligaa uu yeeshay bes weeye markuu halkaa gaaro fa yukhayaru baynahumaa aabbihii hooyadiis baa la kala door gelinaya waxbuu kala garanaya hadda soo maa ama aabbaha dooro ama hooyadaa dooraa la dhihi hadday labaduba xadaanada u suubadaan oo shuruuddii laga helay wa tuqadamu waxaa la hormarinayaa aqaaribaha hooye aqaaribteeda alwaarihaatu ee waarihaadka baa la hormarinayaa kuwaan wax dhaxlayn baa meesha baxaya waaye hooyo aabbaheed hooyadiis oo kale baa baxaysa laa dhaxal wax kuma leh hooyo aabbaheed aabbaha hooyadiis awowgaa hooyo hooyadii dhashay wey waaye ama gabadha adha- la dha- ibnulbinti gabadhii la dhalay wiilkay dhashay bintu ibnilbinti gabar wiilay dhashay gabarow dhalay waxaa soo xadaanadii ma leh adeer lil ummi adeer hooyo keliya aabe ay walaal ka ahayn gabarow dhalay kuwaas waa baxayaan watuqadamu aqaaribuhaa baa la hormarinaya alwaarihaatu waarihaadka wax dhexlayay calaa aqaaribihi baa laga hormarinayaa isaga qaraabadiisii ila alukta walaasha oo lil ummi u ahaatay maahay gabar walaaloo hooyo ay walaal ka yihiin oo fatuqadamu waa la hormarinayaa calayhaa waaya dusheeda ummul abi miyuu qoro ummu oo godan ummu mu godanta fatuqadamu calayha waxaa iyadaa dusheeda laga hormarinayaa ummul abi aabba hooyadiis waaye horey ku xidh meeshaan ila lukta lilummi iyo wal ukta wa ila lukta liabaweyni ow liabin ama gabar walaalaaga aabbiyo hooyaba ugu walaala ama aabbe keliya ugu walaala mooyaane waaye dayib kuwaan oo dhan marka waa dadka awoodda la weeyeen marka waxaa la yidhi waxaa fiican tarbiyada carruurta in lagu dadaalo naftooda in lagu tallaalo iyagoo yaryar ee sharaf iyo iimaan iyo geesinimo iyo qabweyni qab ee himmad sare waaye si- sidaasaa muslimiinta hore ahaan jireen waxaa la yidhi gabdhahan birishta ka birish birish ee waan kuwan een biridaaniyaanta albiridaaniyaat waa kuwa ingiriiska british bay dhahan caruur wiilashooda markay barbaarinayaan oo ay dhabta ay halkaas ku hayayaan oo saas u ruxayaan een hooyada haysa ee barbaarinaysa heesay u qaadaa waxay ugu heesaa een uriiduka uriiduka lilbarlamaan uriiduka lilbarlamaan baarlamaanka inaad noqotaan rabaa ilmihii wuxuu ku- qaan gaarayaa isagoo goligii maskaxdiisa ay ku jidhay baarlamaanka inaad ku bidhid baa la rabaa oo uu markaasuu leeyahay baarlamaan isagoo maskaxdiisa ay ku jidho inuu halkaa gaaro ma garat sidii loogu heesayuu saa u qabanaya isagoo meel sare isla wax gaar buu caqliyeysanayaa marka een, himad sare ilmaha waa lagu barbaariyaa hadda maanta dadka hooyooyinka ah barbaarinta ilmaha waxaa laga yaabaa keliya inay isleedahay mid hodan oo ha- een, baayac mushariga waaweyn ha noqdo ama hodan ha noqdo bes xooluhu waa dhammaadaan waa la helaa hadhow markuu qaangaar waxaa leedahay dhehdoorniyahu maxaad hi- hididiilanaysaa oo ku fakaraysaa oo aad isleedahay agaadhid kaasuu leeyahay sayaara oo cimaara gaari inaa helo ama guri labadaas iyo wixii la mid a waxyaala iska hoose uu sheegaya waay nin baa wuxuu yidhi wiilkiisii qofkeeyoo kalaa rabtaa mustaqbalka inay noqotid soye aabe adigoo kalaan rabaa inaan noqdo soye may may laa laa laa ba yidhi ha dhihin yaa anugu markaan yaraa waxaan jeclaan jiray inaan noqdo cali ibna abi aalib oo kale marka meel saraa la rabaa himadda inaad ka dhigta waaye ilmaha marka barbaarintiisu waa cajaa'ib ayib marka waxaa la yidhi ilmahaadu markuu qaan gaaro imaa caduwu laka aw sadiiqu laka inuu cadow kaa noqdo iyo inuu saaxiib kaa noqdo waa mid ha ilmaha marka inta hore baa aad in loogu waxay u baahan yihiin waay laga warqabo shuruud istixqaaqi lxadaanati xadaanada mutaysigeeda shuruudeeda shuruud istixqaaqi lxadaana xadaanada qofka mutaysanaya shuruudiisu itna cashara waa labeeto alcaqlu caqli waa in la hayo qof waa in wax looma dhibo walxuriyatu xornimo walislaamu islaamnimo qofka la xanaanaynayo hadduu muslim yahay waaye hadduu gaal yahay ee, muslim iyo gaalbo waa xadaanayn karaan walcadaalatu cadaalad waaye cadaalad waa in la helo faasiq taariku salaad iyo waxaa loo dhiibayo waliqaamatu nagaasho fii beledi lmaxduuni kan la xadaanaynayo magaaladeesa waa inuu ku negi yahay waaye walkhuluwu min zawjin gabadhaas zawj waa inay qaali ka tahay haweeneyda ilmaha xadaanaynaysa zawjkaasoo laysa lahu xaqun xaqa uusan ugu ahayn fi lxadaanati xadaanada nin aan xadaanada xaq ku lahayn waa inay qaali ka tahay laakiin hadday guursato nin awalba ilmahan xadaanayn lahaa dee waa arrintii iswaafaqdayba waa inaysan guursan hadday guursato nin aan xadaanada wax ku lahayn oo ajnabi ka ah waxa weye ilmihii waa laga qaadayaa waa guursatay keen baa leeyahy haddayse guursato nin xadaanadii wax ku leh dee isagii ninkiina waxbuu ku leeyahay iyadiina awalba qofkii qaban lahaa bay ahayd ayib taasina wataa wuxuu yidhi wacdamu siqari baa shardiya yaraan la-aanteed yari la-aanteed ilmo ya- cid yari hadde wax ma xabaanayn kadho wax ma maamuli kadho wacdamulkaflati baa shardiya kafle la-aanteed qof muqafala oo arrimaha aan ku hanuunayno meel wax laga bilaaba garanayn isna shaqo kuma leh wa basaru man qof araggiis basarkiis inuu wax arkayaa shardiya yubaashiru la baashiraya binafsihi nafsad ahaantiisa hawsha qofkii u qabanaya waa inuu indhaha wax ka arkayo basar waa inuu leeyahy wacdamul barasi qofka xabaanada qofka loo dhiibayo waa inuusan xanuunka baraskaa qaban waljuudaami juudaamna waa inuusan ahayn fiihi dhexdiisa qofka raba shaqada inuu isagu qabto hadduu cid u wakiilanayo isagoo baras iyo juudaam qaba waa loo ogolyahay laakiin hadduu isagu shaqada qabanayo labada xanuun waa inuusan qaban وcadamu lmaradi xanuun waa inuusan jirin alladii xanuunkaasoo laa yurjaa buruhu caafimaadkiisa aan la rajaynayn xanuun aan laga biskoon buruhu fiihi dhexdiisa aydan xanuun in laga biskooda aan la rajaynayn waa inuusan qaban faalij qof dhinac dhacay waaye qof ka sil saliga waxaa weye asil waa t b t b da hadda daawaba loo hel waaye wuxuu yidhi wacadamulimtinaaci diidid waa inaysan jirin min irdaaci radiici ilmaha in la nuujiyo min irdaaci radiici kan radiica nuujintiisa imtinaac iyo diidid waa inaysan jirin miman gabar ay diiddo fiiha dhexdeeda laba nun caan ahaadeen gabadhii caanaha lahayd hadday dhahdo nuujin mayo anugu waa haynaya laakiin ma nuujinayo cid kalea soo nuujisay tir dee mar haddaada nuujinayn ilmahan iska keen baa le mar hadday diiday cadamu cadamulimtinaac diidid la-aanteed min irdaaci radiic kan radiica waa kan wax nuugaya nuujintiisa miman gabar fiihaa dhexdeeda laba nun caana ahaadeen yaa waa inaysan imtinaac la imaan oo diidin hadday diiddo bas weeyaan xaq kuma leh masaladaasna wataa saasaa lagu maamulaya ayib marka dee wax kastaa diintu ka hadlaysaa diintu waa cajaa'ib shuruudaasaa saa loo fiirinaya wallaahu subxaanahu wa tacaala aclamu bisawaab